أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim waa talaado toddobada bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo dowladda xabashida itoobiya ayaa ku eedeysay dowladda ridada masar inay hubeynayso jabhadaha ku kacsan xukuumadda adis ababa ee ka dagaalamaya gudaha itoobiya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa tiro dad shacab ah siyaabo kala duwan ugu dilay magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay howlgallada mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribul islaam ee ay ka wadaan dhulka saaxilka iyo saharaha ee galbeedka afrika xildhibaano ka tirsan kooxda ridada ayaa sheegay in loo diiday in warbaahinta kula hadlaan gudaha xarunta golaha dawaaqida ee muqdisho xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka ka dhex jira murtadiinta wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladdiina usoo gebagabaysay ragga ku dhaqan degmada gamboole ee wilaayadaasi shil gaari oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo waxgaradka mid ka mid a beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardarleh toddobaadkii saddexaad kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan dowladda xabashida itoobiya ayaa ku eedeysay dowladda ridada masar inay hubeynayso jabhadaha ku kacsan xukuumadda adis ababa ee ka dagaalamaya gudaha itoobiya sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen yaasir maxamed jenaraal birhaano joolla oo ah taliyaha ugu sarreeya ee ciidanka nasaarada xabashida itoobiya ayaa dowladda ridada ah ee masar ku eedeeyey inay hubaysay jabhadaha mucaaradka ah ee ka dagaalama ismaamulada kala duwan ee dagaaladu ka socdaan jenaraalkan itoobiyaanka ah ayaa cod si hoose looga duubay oo ku faafay baraha bulshada si gaar ahna u faafiyeen warbaahinta ku hadasha afka amxariga ayuu ku sheegay in dowladda masar ka dambeyso jabhadaha hubaysan ee kacdoonka kula jira dowladiisa khudbadan ayaa la sheegay in jenaraal birhaano julla uu ka jeediyey xaflad uu kaga qaybgelayay magaalada harar warbaahinta rasmiga ah ee dowladda itoobiya ayaana faafin muuqaalkan uu xogta ku bixiyey taliyahooda ugu sarreeya dhanka ciidanka balse waxaa codkani sida hoose loo duubay faafiyey mucaaradka birhano jula ayaa sidoo kale sheegay in masar ay tahay cadowga koowaad ee dalkiisa jabhadaha mucaaradka ahna ay kusoo hubeynayso dowladiisa kuwaas oo dagaal kula jira ciidamada militariga dhammaan jabhadaha ka dagaalama dalkeenna sida o l a o n l f fano iyo xitaa tanti b l f waxaa abuuray dowladda masar waxayna garab iyo gaashaan ka helayeen masar oo taageeraysay waxaa sidaas yidhi birhano jula sarkaalkan itoobiyaanka ah ayaa xukuumadda fadhigeedu tahay alqaahira ku eedeeyey inay ka dambeyso in eritreya ay ka go-do itoobiya inteeda kale isagoo sii hadlayay ayuu masar ku sifeeyey cadowga koowaad ee dalkiisa waxna aysan qarin doonin oo ay runta u sheegayaan waa sida uu hadalka u dhigay
ግብፅ ለምን እንደምንፈራ አላውቅም። የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት አንነግርም እንጂ እኛን በማዳፈን በታሪካችን በሙሉ ሁሉንም ስራ የሰሩ እነሱ ናቸው።
hadalka taliyaha ciidamada itoobiya uu ka jeediyey harar ee sida hoose loo faafiyey ayaa kusoo beegmaya xilli ay cirka isku shareerayso xiisadda u dhexaysa itoobiya iyo masar xukuumadda abeyna ay toddobaadidii dambe waday dhaqdhaqaaqyo ay kaga hortegayso in ciidamo masaari ah la keeno soomaaliya gaar ahaan deegaanada dhaca xuduudbeenaadyada saacadihii lasoo dhaafay oon ayay ahaad markii ciidamada xabashida itoobiya ay la wareegeen maamulka garoonka diyaaradaha ee degmada luuq ee ka tirsan gobolka gado halkaas oo la wariyey inay ka samaysteen fariisimo ciidan si ay u kontaroolaan diyaaradaha ka soo degaya iyo dhaqdhaqaaqyada guud ee garoonkaasi waxayna gado ka mid tahay gobollada la sheegay inay kooxda riddada ah qorsheynayso inay geyso ciidamada masar jasaaka allahu khayran walaalka maleeshiyaadka murtadiinta ee tiro dad shacaba siyaabo kala duwan ugu dilay magaalada muqdisho faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay dilal murtadiintu u geysteen dad shacab ah kuwaasoo qayb ka ah falalka gurracan iyo tacdiyaadka kala duwan ay maalin walba ku kacayaan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya dilka ugu horreeya ayaa ka dhacay xaafadda jamhuuriya ee degmada kaaraana askari hubaysan oo murtadiinta ka tirsan ayaana toogasho u geystay wiil dhallinyaro ah oo ku sugnaa xaafaddaasi ehelada wiilka la dila ayaana sheegay in askariga uu si bareer ah u toogtay wiilkooda oo xilligaasi shaqo ka yimid isla gobolka banaadir waxay maleeshiyaadka riddada xaafadda suuqbacaad ee degmada yaakshiid ku dileen mid ka mid ah shaqaalaha shirkadaha shidaalka iyagoona halkaasi ugu geystay toogasho bareer ah dilka saddexaad ayaa ka dhacay isguuska sanca ee degmada kaaraan waxayna halkaasi maleeshiyaadka u adeega cadowga allah ku dileen wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah dhallinyarada xaafaddaasi ehelada dadka ay murtadiinta saacado ka hor ku laayeen degmooyinka magaalada muqdisho ayaa warbaahinta uga warbixiyey dilalka loo geystay wiilashooda ninkan oo qoraga wataa yimiday markuu yimiday labada wiiluu wuri waryaa istuura istuura maa iga sigoon yarkii hadduu gadoomay waryaaba istuura istuur xabadii bubac ku siiyey duudku xabad kaga dhiftay xabadii duudku kaga dhiftay halkaasay ka soo baxday ya dhexdiisa dhammay soo martay halkaasay ka soo baxday horta dowladda dhallinyarada askarta ay ka dhigatay waa dhallinyaro jaadna way cunaan muqaadiraad moobeelkan keliya ay isticmaalayaan xataa oo habeenka lagu soo jeedo ayaa neerboos ugu filan qofka inuu noqdo maleeshiyaadka riddada ayaa had iyo jeer si aan kala sooc lahayn u gumaada bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay ka aramiyaan waxayna murtadiintu shaqo maalmeed ka dhigteen dilalka iyo falalka ay kula dhaqaaqayaan dadka rayidka ah mahadsanid marwaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay howlgallada mujaahidiinta al-qaacida ee dhulka maqribul islaam ee ay ka wadaan dhulka saaxilka iyo saharaha galbeedka afrika faysal mahad soomaali ayaa inoo haya warbixinta warkaas bayaankan oo ciwaan looga dhigay ammaan iyo bogaadin ku socota walaalaheena mujaahidiinta ah ee maqribul islaami ayaa waxaa soo saaray maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana lagu dirayaa fariimo garab istaag ah oo ku socda halyeeyada islaamka ee ka jihaadaya maqribul islaami ugu horeyn bayaanka ayaa lagu yidhi waxaana soo gaaray bishaarooyinka mujaahidiinta dulmadiidka ah ee maqribul islaami kuwaasoo ay ku laran tahay takbiirta haybadda leh ee nafta farxad gelisay ruuxda ku qabowday xuquurtana ay ku faraxday sababo ku aadan guulaha ay xaqiijiyeen muraabidiinta la jecel yahay ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin iyo waxa ay soo bandhigeen ee ah duruus weyn oo ku dayasho mudan oo ay ku jirto nafur iyo in lagu tartamo waddada allaah iyadoo kelimadda allaah la kor yeelayo shareecada islaamkana looga hirgelinayo mandiqad wajahaysa quwadaha kufriga iyo riddada kuwaas oo isku bahaystay kuna ballamay dhagar si ay dadka muslimiinta uga hor istaagaan inay ku noolaadaan nolol aamin oo farxad ay ku jirto iyagoo ku hoos nool shareecada rabbigooda una madax bannaan dadnimadooda diinkooda iyo himilooyinkooda dhabta ah bayaanka oo sii socda ayaa lagu soo hadalqaaday duulaanka ay wajahayaan muslimiinta galbeedka afrika oo cadowgoodu isku bahaystay sidii uu isku hortaagi lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka iyagoo soo qaadaya duulaanno toos ah iyo kuwo dadban xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay howlgallada halyeynimo ee ay fulinayaan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxaana si gaara bayaanka loogu soo hadal qaaday howlgalkii u dambeeyey ee cagta lagu mariyey murtasaqadii fagnar ee ruushka iyo maleeshiyaadka xukuumadda riddada ee maali innagoo ku dadaalaynaa inaan shaafinno quluubta muslimiinta isla markaana qadarinayna juhdiga kuwa shaqaynaya caragelinayna quluubta gaalada iyo munaafiqiinta waxaan walaalaheenna ku bogaadinaynaa guulahooda farxadda wata taasoo ay ka mid tahay duulaankii ay bishii muxaram murtasaqada fagnar kula beegsadeen deegaanka tantagagid ee koonfurta magaalada tanzaawatayn howlgalkaas barakaysan oo allaah fadligii sababay in laga takhaluso gebi ahaanba kolonyadii la beegsaday ayna ku halaagsameen konton ka mida murtasaqada fagnar ee ruushka iyo toban ka mida ciidanka maali iyadoo la burburiyey dhammaan gaadiidkii ciidan ee ay wateen lana soo qanimaystay hub iyo saanad ciidan ayaa lagu yidhi bayaankan bogaadinta ah ee ku socday mujaahidiinta maqribul islaami si gaar ah nusratul islaam walmuslimiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fariimo dardaarana u dirtay mujaahidiintaasi waxaana lagu yidhi bayaanka waxaan kula dardaarmaynaa walaalaheenna mujaahidiinta ah inay sugnaadaan zaadna ay ka dhigtaan hadyiga qur'aanka iyo sunnaha ayna la yimaadaan wax weliboo asbaab ah oo xoojinaya awooddooda iyo nasrigooda allaah annaga iyo idinkaba ha naga dhigo kuwa uu ka yidhi
وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب
gebagabadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaanka ku dirtay fariin ku socda dhammaan mujaahidiinta ku sugan furumaha lagu hortaagan yahay cadowga iyadoo uu bayaanku la hadlayo cid kasta oo ay dhab ka tahay u nusraynta diinka allaah iyo ummadda muslimka ah ayaa lagu yidhi gebagabadii waxaan ka dagaalamaynaa bariga afrika indhaheennu waxay ku sii jeedaan baytulmaqdis quluubteennu waxay la jirtaa dhammaan mujaahidiinta ku sugan huquurta islaamka baaqeennuna wuxuu ku socdaa dhammaan kuwa mukhlisiinta ah ee ay dhab ka tahay u nusraynta diinkooda iyo ummaddooda una dadaalaya sidii ay u hergeli lahayd shareecada islaamka loogana adkaan lahaa gumaystaha iyo haymanadiisa sahyusaliibiga ah annagoo allaah ka rajaynayna inuu sufuuf tena ku mideeyo furashooyinka soo socda innagoo ah sida dhisme mid ah si aan u soo celinno masjigii aan dhaxalka u lahayn cisadii islaamka iyo khilaafadii ku dhisnayd manhajka nubuwada bayaankan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa imanaya iyadoo uu sii xoogaysanayo halganka jihaadiga ah ee ka socda galbeedka afrika kaas oo ay dhimbilihiisu hurinayaan haliyeyada islaamka ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin geesiyaashaas ayaa duruus culus siinaya soo duulayaasha isugu jira saliibiyiinta iyo murtadiinta waxayna furinta ay kaga aadan yihiin islaamka ku dhiigbixinayaan cadowga saliibiga ah ee reer galbeedka ah iyo kan ruushka iyo dabadhilifyadooda kuwaas oo waxa kulmiyey ay tahay la dagaalanka nuurka islaamka iyo boobka hantida ummadda muslimka ah xildhibaano ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in loo diiday in warbaahinta kula hadlaan gudaha xarunta dawaaqidda ee muqdisho xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka ka dhex jira murtadiinta faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeena cabdulqani maxamed iyagoo ka hadlayay kulan ay shalay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in kooxda riddada ay is-hortaag ku samaysay kulan ay doonayeen inay ku qabsadaan xarunta baarlamaanka islamarkaana ay kula hadlaan warbaahinta xildhibaanadan ayaa arrintaasi ku eedeeyey inay ka dambeyso kooxda riddada ee uu majaraha u hayo xasan garguurte waxayna sheegeen in kooxda riddada arrintaasi u samaysay si aysan bannaanka u keenin fadeexadda iyo joorka dulhooganaya xukuumadda garguurte waa kuwan xildhibaanadan oo xubin ka ah baarlamaanka dawaaqiidda riddada ah oo ka hadlaya arrintaasi arrintan ayaa imaanaysa iyadoo uu sare usii kacayo khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxdii hore ee murtadiinta ayaa si aad ah uga soo horjeeda hanaanka keligii talisnimo ee uu wax ku maamulayo xasan garguurte habeen hore waxaa naloo ku soo diray websaydyada in miidiyaha hadda halkaan safan oo horteenna jooga la joojiyey oo layidhi xildhibaanada bannaanka jooga lama hadli karaan taas waxay ka mid tahay marka caburin ah la caburinayo in xildhibaanada ka hadla dhibanayaasha iyo dhibka ay qabaan ku soo tabiya baarlamaanka hortiisa hadday noqoto dad la waxyeeleeyey hadday noqoto dad xiran oo xaqdarro ku xiran hadday noqoto dad canshuur la saaray oo si qalada loo saaray waxaan uga hadli jirnay annagoo ka hadlayna dadkaas tabashadayna soo gaarsiiyeen baarlamaanka hortiisa waxaana soo gaartay in la joojiyey in looga hadlo baarlamaanka hortiisa idaacadahaas oo wartabina lagu siiyo runtii suurtagal maaha arrintan waxay ku socotaa villa soomaaliya ka mas-uula inay joojiso villa soomaaliya ha ka baxdo baarlamaanka gudihiisa iyo shaqooyinka ay ka dhex wado ha ku ekaato shaqadeeda oo aan ognahay inay ka gaabisay oo waxyaabo badan oo dalka ugu baana ay qaban weysay dhanka kale shil geystay khasaare nafeed ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheera waxaana shilka uu yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari ay saarnaayeen arday iyo gaari kale shilka ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaanka gubah ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaana shilkaas ku dhintay hal wiil oo arday ah halkaa ay ku dhaawacmeen ilaa saddex kale sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal halkaasi ku sugan ardaydii ku dhaawacantay shilkaasi ayaa la geeyey goobaha caafimaadka kaas oo lagu dabiibayo dhaawacyadooda waddanka kenya ayaa ka mid ah wadamada dhacabariga afrika kuwa ugu shilalka badan iyadoona bilooyinkii u dambeeyey ay ka dhaceen shilal kala duwan oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed aad buu mahadsan yahay cabdulqani wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladda yine usoo gebagabaysay ragga ku dhaqan degmada gamboole ee wilaayadaasi nuur cali warsame awushiib ayaa warbixinta warkan inoo haya dowladan diiniga ah oo socotay muddo toban maalmood oo xiriir ah waxay wilaayada shabeellada dhexe u qabatay qaar ka mid a ragga ku dhaqana degmada gamboole ee wilaayadaasi waxayna dowladan qayb ka tahay jowlo dacwi ah oo ay wilaayadu ku marayso degmooyinkii deegaanada wilaayada shabeellada dhexe jowladaas oo loogu magacadiray alfatxi shicaarna looga dhigay alaa ina nasrallaahi qariib muddada tobanka maalmood ah oo ay dowladda socotay ayay ragga ku dhaqanaa degmada gamboole isugu jiraa dhallinyaro iyo odayaal ku qaateen culum kala duwan oo sharci ah waxayna ragga gamboole wilaayada ka codsadeen in loo soo celceliyo dowlo noocan oo kale ah awalan allah subxaana wa tacaala ayaa mahadsan taaniyan waxaan u mahadcelinayaa wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe taasoo ugu horeeyo waaligeenna sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku dukude raggaas oo soo diyaariyey dowladan iyo khayrkan faraha badan ee socday tobanka maalmood maskaxay ku bixiyeen maalay ku bixiyeen waxay ku bixiyeen maaragtay ficilay ku bixiyeen ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leeyahay miisaankooda xasanaadka allah u saaro annaga haddaan nahay dadka reer gamboole ee ku nool degmadan waxaan fahanay wax fara badan qofka muslimka ah markuu dhegaysta wacdiga iyo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa axaadiidta markuu dhegaysto iimaankiisa waa sii ziyaadaya khayr fara badan ayaan haysanay waa noola soo safriyey annaga marka waxaa nagala raba waxay tahay saacaddan laga bilaabo inaan inaan noqonno ducaad intaan fahanay in aan ka bilowno gurigeennu kadibna dadka muslimiinta ah aan sii fahansiino jisaakallahu khayr annaga haddii aan nahay deegaanka reer gamboole dowro diiniyahoo socotay muddo toban maalmood ah aa noo socotay ilaahay subxaana wa tacaalaana waa noo soo gabagabeeyey meel fiican noogu soo dhammaatay dadka waxaa la weydiinayay arkaanu islaan arkaanu imaan maraakifudiin haddii ilahay ku mahay ilahi waa noo soo gabagabeey waxaa waaye si fiican nagu soo dhammaatay amni iyo nabadgey nagu soo dhammaatay aadaan u fiicannahay wax dhib ma qabno wilaayada islaamiga waxaan leenahay jazaaka allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala ajirkiina adiga siiyo annagana haddina waa ka faa'iidnay waxaan leenahay insha allahu tacaala midaan iyo mid kamidaba haddana admaa sugaynaa inuu noosii labalaabo oo haddii ilahay ku mahayo barnaamijkaas oo haddii ilahay ku mahayo nagu soo laalaabto aadaan u rajaynaynaa wilaayada shabeellada dhexe ayaa muddooyinka lasoo dhaafay socdaal dacwi ah waxay ku maraysaa degmooyinkii deegaanada wilaayadaasi iyadoona bulshada u qabanaysa dowraad diini ah mahadsanid abusheyba kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo waxgaradka mid ka mid a beelaha dega wilaayadaas ayaa kusoo gabagaboobay deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoose bashiir muuxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo haya wuxuu ahaa kulan ballaaran oo qayb ka ah kulamada isdabajooga ah ee bilihii lasoo dhaafay dhexmarayey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo qaar ka mid ah qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayadan waxaa saacadihii lasoo dhaafay kulankaa la mida uu dhexmaray beesha maxamed zubeer oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed iyo sidoo kale wilaayada jubbada hoose kulankan oo socday muddo laba maalin ayaa ka dhacay deegaan hoosega degmada dhobley waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada iyo sidoo kale culimada salaadiinta iyo waxgaradka beesha maxamed zubeer waxaa diiradda lagu saaray kulanka oo looga hadlayey qodobo dhowra oo ka mid tahay ka qayb qaadashada jihaadka iyo horumarinta deegaanada ee degto beeshan iyo ilaalinta dhirta markii uu soo idlaaday kulanka waxaa madasha ka hadlay ugu horeyn suldaan cabdulqani cabdulaahi moxamed suldaanka guud ee beesha maxamed zubeer isagoo faahfaahin ka bixiyey kulanka iyo waxyaabaha looga niqaashay alxamdulilah allah subxaana watacaala ayaan u mahadnaqaynaa naga soo qaybgeliyey ee noo fududeeyey kulankan ballaadhan ee ka dhacay deegaanka yara ee wilaayada dhobley annagoo ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ee culimada beesha maxamed subeer degaano kala duwan ka kala yimid sida dhobley diif iyo degaanada hoostaga waxaa maanta halkan ku soo gebagaboobay shir ballaadhan oo laba maalmood socday oo wilaayada jubbada hoose iyo beesha maxamed subeer uga socday maanta ayaan lasoo gebgeeyo bifadlillaah qodobada laga hadlay way fara badnaayeen waxaana ka mid ahaa sidii loo dardargelin lahaa addacwatu ila allah dadka sidii loo gaarsiin lahaa diinta beeshuna way ballan qaaday inay si buuxda maaragtayay ay u sii dardargelinayso iyadoo beesha lagu ammaanay sida maaragtay ay mujaahidiinta heyl iyo hooba ula garab taagan tahay oona garab istaagayna maaragtayay wiilashanada mujaahidiinta ilaa maaragtayay saliimiyiinta kufaarta waddanka muslimiinta laga saarahayo dhirtana waxaan go'aansannay inaanna oggolaanin dhir in la guro sidoo kale ma ogolin dhulkanaga dhuxul in laga guro waa la isla qaadannay wilaayada iyo maaragtay qabiilku way isla qaateen ugu dambeynna waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada beesha maxamed zubeer iyagoona aad u soo dhoweeyey kulanka ay la yeesheen mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose ballanna qaaday dhaqangelinta wixii lagu ballamay dhirta nabaad guurkeeda waxyaalahaasaa jiray weraha oo meelaha aafta ee laga qoday xoolaha ay daaqi hayaan waxyaalahaasay ahayn waxyaalihii aan ka wada hadalnay waxyaalihiina waan isla qaadanay waana isku afgarannay aadaan u hergelinaynaa aadaan u hergelinaynaa insha allahu codsiga annagii haddii oo ay qaateen oo ayagay hergeliyeen kaannagana wuu ka sii labanlaaban yahay insha allah kulanka waxyaalo badan baa looga hadlay waxyaalihii looga hadlayna waxyaala uun waxay ahaayeen dan dan u ah diinta iyo dalka iyo dadkaba intana waa la isku afgartay diiradda waxaa lagu saaray shan qodob oo ay ka mid yihiin dacwada islaamka in la ballaariyo in jihaadka muslimiinta la xoojiyo in bay-ada dalka dhibka degaanka loo geysanhayo layska kaashado sidii wax looga qaban lahaa adu calaa kulli xaal munaasabad si fiican u dhacday baa meeshaa ka dhacday dhammaan wixii lagu soo qaaday qodobadaasna waa la isku afgartay insha allahu xaggii xaggaba in la dadaalo kulankan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee la qaadatay beesha maxamed zubeer ayaa ku soo aadaya iyada oo dhowaan degmada kamsuuma lagu soo gebagabeeyey kulan mid ka la mid ah oo wilaayada jubbada hoose ay la yeelatay salaadiinta iyo waxgaradka beelaha jararweyne kaasoo diiradda lagu saarayay garab istaagga beeshaas ee jihaadka ka socda bariga afrika mahadsanid bashiir xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardare toddobaadkii saddexaad kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya waxaa maalintii labaatan toddobaad si dardar leh degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan kaga socotaa xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaada waxayna lajnada wilaayada hiiraan u xilsaartay xamlada kulamo la qaateen bulshada ku kala dhaqan deegaanada wabaxiyo har ah leh ee degmada buuq qable ee wilaayada hiiraan waxayna lajnada bulshada deegaanadaas ku dul aqrisay xamlada iyo qodobada ay ka kooban tahay kow waxaa laydhan lagu qaadi karin mootooyinka lowlawadka ah dumarka waa mamnuuc gabar muslimada in lagu qaado mooto qodobka labaad inaysan qaadi karin dhammaan mamnuucaadka inaysan qaadi karin qodobka saddexaad darawaliinta waxaa ka mamnuuca isticmaalka airfonka iyo ayagoo kaxaynaya gaadiidka inay u talaan dharka si waafaqsan shareecada islaamka kan ragga iyo kan dumarkaba qodobka labaad inay ka fogaadaan tulidda ambareelaha iyo wixii lamid ah ragga dhalinyarta oo timaha jiro ilahay ka baqa subxaana wa tacaala waxaa la yidhi kow inay u jiraan timaha si waafaqsan shareecada islaamka qodobka labaad inay ilaaliyaan nadaafadda qalabka timaha lagu jiro qodobka saddexaad inay kala duwaan qalab loogu jaray qof madaxa ka xanuunsan iyo qof kale bulshada deegaanadaas oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalusa ayaa sheegay in xamlada ay soo gaartay islamarkaana ay dhaqangelin doonaan qodobada muhiimka ah ee xamlada xambaarsan tahay maanta halkan waxaa nooga yimaaday odayaasha akhyaartii xamlada waday oo walaayada meesha waxaa layidhahda webxa aad iyo aad waxyaalo badan oo loo baahnaay ay ka hadleen dhan walba sida taleefeenada sida raashiinka dhacay sida xijaabiyada aad iyo aadaan ugu diirsanay ilaahay ha guuleeyo saamikoodana ajir iyo xasanaad allah ha ka siiyaan leenahay wax loo baahnaayo waayo dadkii loo keenay tuuladii reer webxa haddaan nahay odayaasha aan ka mid nahana waa qaadanay si fiican ayaan soo dhawaynaynaa waa ku faraxsannahay waxaan joognaa webxa waxaana ka socda hamla guud akhyaar nagu soo kulantay meesha kana turjubaya waxyaalaha dhacay fooda oo tinjarada oo xun ee ilaahay ma haddiise intaasoo nagu soo booriyeen annagana aan la qaadanay kadib raashiin ka dhacay ilaaha ku mahadsan annaga aan gari waynala soo booqdeen waana ku taageernay wixii maqaadiraadda laga madnuucay telefoonyaha waa la qaadanay annagana ilaahay ma haddiis waaya waxaa jirta maalmahanba socotay een, xamle la yidhaahdo irshaadul umma ilaa sabiili rashaad uu cagadhigeeda uu yahay een, kullukum mas-uulun wa kullukum raacin can raciyatihi annagu maanta wax badan ayaa nala faray wax badan ayaa nagala reebay waxaas oo ku dhex jiro xamladaas ku jiro si dhab aynan u qaadanno ayaa nagal rabaa annagu ka nabadoon ahaan waa qaadanay annagu reer haraal haddaana waa qaadanay dhammaan awaamirta xamladan oo ay tahay een, irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ay tahay waxa ku dhex jiro si dhab ayaan u qaaday nabadoonnada beesha haddii nahay reer halaala sidaasaan u qaadanay wixii nagala reebay saaka wixii ka bilowda annagu waan ka foqi doonaa insha allah biidnillahi alkariim tan iyo markii wilaayadii hiiraan looga dhawaaqay xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaada waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas ka socdeen dadwaa diini ah dacwatu shaaric iyo kulmo lala yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo qayb ka wada ah xamlada dacwiga ah mahadsanid marwaan guud ahaana walaalaha muslimiinta ina dhegaysanayow warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus xilligan waa nagay inta waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madala inta ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu